بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex-iyo kontonaad ee suurat lancaam waxaanu ku joogaa aayadda koob iyo siddeetanaad allah waxau ihi subxaanah wakadalika fatannaa bacdahum bibacdi liyaquuluu ahaulaai mana allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay hadihi alaayaat ana isطifaaءa allahi licibaadihi laysa bilmaali walaa bilmansib wa inamaa huwa biliimaani wاshukraan doorashada ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa diinta uu u dooranayo ee xaqa u waafajinayo kuma salaysna madaxtinimo iyo maal adduunyo siday u haystaan laakiin waxay ku salaysan tahay iimaanka iyo mahadnaqa oo nimankii gaalada ahaa ayaa waxaa caado iyo dhaqan u ahayd markay arkeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay rumeeyeen fuqaradii iyo dadkii waxa weeyaan danleyda ahaa ee marka la eego mujtamacu waxa lagu qiimeeyo ee madaxtinimo ama maal ah kuwii aan haysan ee iska masaakiinta iyo fuqarada ahaa markay arkeen kuwaasoo iimaankii uga dheereeyo rasuulka raacay sala allahu calayhi wasalam ayaa caqlixumadooda waxay yidhaahdeen waxaanu muxamed la yimid hadduu xaq yahay kuwani noogamay dheereeyeen waayo annakaa madaxdii quraysheeda annakaa maalqabeenkii ah waxay u haystaan caqlixumadooda in diinta lagu helo maal iyo madaxtinimo taasaa marka ilaahay ku tilmaamay aayadduna allah waxau ihi wakadalika fatannaa bacdahum libacdin liyaquuluu ahaulaai mana allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin allah wuxuu tilmaamay in siduu ummadihii horeba isugu imtixaamay laysugu fidneeyey oo kale in ummadda nebi moxamedna laysugu imtixaamay barhkoodba barhka kale oo kuwa madaxda ah waxaa lagu imtixaamay dee kuwa kale mujtamacee shacabkay u talinayaan kuwa maalqabeenkaee hantida leh waxaa lagu imtixaamay kuwa fuqarada ee caydha ah barhkoodba barhka kalea lagu imtixaamay oo dee waa laysku eegayaa marka waxay yidhaahdeen kuwii hantida iyo maalka iyo madaxtinimada haystay ayaa iyagoo tilmaamaya masaakiintii iyo fuqaradii muslimiinteen waxba haysan ayaa waxay yidhaahdeen ahaa-ulaa'i mana allahu calayhim min baynina waxay yidhaahdeen ma kuwan fuqaradee baahan een waxba haysan ma kuwanaa ilaahay naga doorto loogu nicmeeyey diinta iyo xaqa suurtagal ma aha ilaahay baa u jawaabo rabbi waxa uu yidhi alaysa allaahu biaclama bishaakiriina ilaahay miyaanu ahayn mid ogoo xoggaal u ah addoommadiisa kuwa mahadinaya ee rumaynaya ee u mahadnaqaya maye waa og yahay macnuhu markaa waxa weeye kuwa shaakiriintee ilaahay u mahadnaqa kuwaasaa ilaahay wanaagga waafajiya mahadnaqana waxaa ka kow ah dee ilaaha kuu nicmeeyey inaad rumayso oo aada caabuddo oo aanad caasiin oo nicmada ilaahay aada waxa weeyaan ku caabuddo وqاl الذيn kfrوا للذيn آmنوا lw kاna خيrا ma سبقوna إليه وإd lm yهتdوا bه faسيquluna hda إfk qdيm aayaddaa kale suuraة الأحقاafna ilaahay waxa uu ku tilmaamay in kuwii gaaladaha ay ku odhanayaan muؤminiinta iyagoo farta ku fiiqaya masaakiintii muؤminiinta ee rasuulka raacday ayaa waxay odhanayaan low kaana khayra ma سبقوna إليه waxaanuu moxamed la yimid hadduu khayr iyo wanaag yahay kuwanba noogamay dheereeyeen annakaa ugu horrayn lahayn ilaahay waxa uu ihi markay ku hanooni waayeen xaqa ayay odhanayaan waa been abuurad horreeyey iyo waxa weeyaan iftiraa alimaam ibnu kasiir aayaddaa fii suurati alaxqaaf marka tafsiirkiisa uu ku fasirayo wuxuu odhanayaa gaaladu hadday ku yidhaahdeen mu'miniintii low kaana khayran maa sabaquuna ilayh iyagoo farta ku fiiqaya dad adduunka soo mara kuwii ugu mudnaa uguna khayr badnaa oo saxaabada ah hadday sidaa yidhaahdeen waxa u yihi waama ahlu الsunaةi wاljamacati fayaquuluuna fi kuli qowli waficli lam yahbut can الصaxaabati huwa bidcaة lأnnahu low kana khayra lasabaquuna ilayh lأnnahum lam yatrukuu khaslaة min khisaali اlkhayr ila waqad baadaruu ilayha wuxuu yidhi gaalo haddii shicaarka iyo afkaradkooga iyo halqabsigoodu uu kaa yahay dadka ahlu sunnaha ah iyaga hadalkooda iyo shicaarkoodu waxa weeyi inay yidhaahdaan hadal kasta iyo ficil kastoon saxaabada ka sugnaan waa bidco iyagoo ku sababaynaya low kaana khayran la sabaquuna ilayh waayo ficilkani hadduu khayr yahay saxaabadaa nooga dheerayn lahayd waayo yacni khisaasha iyo arrimaha khayrka wax ka mida kamay tegin ilaa dadka waa uga dheereeyeen saxaabadu oo iyagaa u hormaray marka wuxuu imaamku tilmaamayaa hadday gaaladu yidhaahdeen low kaana khayran maa sabaquuna ilayh ahlu sunnuhu waxay odhanayaan low kaana khayran la sabaquuna ilayh waana laba kelmadood oo iska soo horjeedo oo did isku ah oo halkay gaaladu ka leeyihiin khayr hadduu yahay kuwani noogamay horeeyeen ayaa ahlu sunnaha saxdina odhanayaan khayr hadduu yahay kuwanaa nooga horreyn lahaa waayo khayr oo dhan iyagaa hormood iyo hoggaan ku ahaa markaa nicmada diinta iyo cidda uu rabbi rasuul ka dhigayo iyo cidda uu waafajinayo rususha inay rumayso ay raacdo waa iimaanka iyo shukrigaasay ku salaysan tahay ee maal iyo madaxtinimo midna kuma salaysna sida ay gaaladu moodayaan waxaa kaloo aayaadka ku sugan kamaalu cilmi اllaahi bikuli shay wa kamaalu qudratihi calaa kuli shay ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa dhammayska tiran ee wax walba uu og yahay wax muuqda iyo wax qarsoonba iyo awooddiisa dhammaystiran ee wax walba uu awoodo ina allaha calaa kuli shayin qadiir allah waxau uhi wacindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila hu wyaclamu ma fi lberi wاlbaxri wma tasqط min waraqaة ila yaclamuha wlaa xabaة fi ظulumaati اlarضi walaa raطbi walaa yaabisi ila fi kitaabi mubiin allah waxau yihi subxaanah ilaahay agtiisun bay ahaatay cid kale ma hayse eh waxyaabaha maqan furayaashooda iyo mafaatiixdooda iyo khasaa-inta ama halka ay ku sugan yihiin allunba oga cid kale ma oga markii ilaahay guud ahaan u tilmaamay waxa maqan oo dhan miftaaxeeda cidda haysaa alle inuu yaho axad kale aanu ahayn ayaa tusaalayaa lagu sii caddeeyey oo ilaahay waxa uu yidhi rabbi waxa uu ogyahay waxa badda ku sugan dhexdeeda iyo waxa berriga iyo bannaanka ku suganba caleeni geed kama soo dhacda ilaa ilaahay waa ogyahay xabad firiya ama xabad hadhuudha ama gelley a midhaha la beerto midh ka mida ama hal xabbo oo dhulalka mugdigooda ku dhex jirtaa ma jirto ilaa ilaahay waa ogyahay wax qoyan iyo wax qallalan midna ma jiro ilaa hadduu jirase wuxuu ku qoran yahay kitaab caddeeyo lowxulmaxfuud marka waa cumuumu cilmihi bikulli shay wa kamaalu qudratihi calaa kulli shay waxaa kaloo aayaadka alla uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala وجوب الإعراض عن مجالسة المستهزئين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وعقابهم واaجiب nimada ay waaجiب tahay in laga jeesto oo aan lala fadhiisan kuwa rasuulka salى الlahu عalayhi wasalam iyo diintii qur-aankii lagu soo dejiyey kuwa ku jeesjeesaya kuwa inaan lala fadhiisanee laga fogaado oo majaalistooda iyo golayaashooda laga faaruqo oon loo camirin iyo cuquubada ka dhalanaysa kuwaa in lala fadhiisto oo lala mijliso oo loo camiro oo loo buuxiyo fadhiyada maanta way fara badan tahay meelaha ilaahay lagu caasiyo ee haddana lasoo buux dhaafiyo iyadoon la inkirayn xumaha wanaaggana aan la isfarayn laakiin waxaa xaqiiqoo hubaalah meel kastoo ilaahay lagu caasiyayo oo dembi uu ka dhacayo qofku inuu fadhiisto oo uu la yacni la mijliso walow isagu yaanu samaynba eh waxaa ka dhalanaysa cuquubada kuwaasi ay mutaysteen inuu la wadaago ilaa inuu xumahaa inkiro ama wanaagga uu fara mooyaane oo ruuxu goobta xumuhu ka dhacayo wanaag faris iyo xumaan reebis waa u tegi karaa laakiin hadduu yidhaahdo maya anuu raalli kama ihi waan iskala fadhiyey waxaa la odhanayaa haddaanad raalli ka ahayn lama fadhiisateena waad ka fogaan lahayd inaad la fadhiisato adoo iska aamusan oo aan wax wanaag iyo khayrtoona sheegayn inaad la fadhido ayaa tilmaamaya inaad waxa meeshaa ka dhacayo la wadaagayso oonad ka badbaadayn cuquubada ka dhalata if iyo aakhiraba ilaahay waxau yihi subxaanah waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fii xadiiin gayrih wإma yunsiyanaka الshayطaan falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi الظaalimiin allah waxau yihi nebi maxamedow haddaad aragto iyo ruux kastoo mukhaaطabowba kuwa aayaadkayaga dhex dabaalanaya ee baatilka iyo beenta ku dhex gelaya kuwa haddaad aragto isaga jeedso ilaa ay war kale ama arrin kale ay gelayaan oo ha u camirin waxay waxa weeyaan ku dhex jiraan slkhawd luqada carbeed waxaa la yidhaha biyaha qofka inuu dhex qaado u dhex socdo isagoon dabaalanayn inuu biyo dhex socdo ayaa la yidhaha alkhawdu fi lmaa haalibkana qur-aanku wuxuu ku idlaaqaa alkhawd alkalaamu bilbaatil in lagu hadlo oo la sameeyo wax baatila iyo been in lagu hadlo ayaa khawdka uu qur-aanku u adeegsadaa haaliban marka yakhuuduuna fii aayaatina ay bilbaili watakdiib waa kuwa aayaadka iyaga ku dhex gelaya ku dhex dabaalanaya beenin ay beeninayaan iyo baatil ay waxa weeyaan samaynayaan sababkeeda aayaddan waa aayaddii aayaddii hore ay tilmaamaysay fii suurati nisa inagu soo martay aayadda boqol iyo afartanaad oo waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin gayrih inakum idan miluhum ina allaha jaamicu lmunaafiqiina wlkaafiriina fi jahannama jamiica aayaddaas fii suurati nnisaa allah waxa uu ku yidhi waqad nazla calaykum fi lkitaabi ilaahay kitaabkan qur-aankaa dhexdiisa wuxuu idinku soo dejiyey an idaa samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiisin gayri in haddii aada maqashaan aayaadka alle oo laga gaaloobayo oo lagu dheeldheelayo inaydaan kuwaa la fadhiisan ilaa war kale ay gelayaan oo arrinkaa ay ka dhex baxayaan marka qur-aanka la tilmaamayo waqad nazla calaykum fi lkitaabi markaynu aayaddaas soo maraynay waxaynu tilmaannay waxaa loo jeedaa aayaddii fii suurati alancaam ee waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina oo taasaa dee horreyso soo hordegtay aayadda suuratu nisaa tay tilmaamaysaana waa tan suuratu lancaam ee caawa aynu marayno labadubana isku macno unbay tilmaamayaan oo waa in meesha aayaadka alle lagu beeninayo ama lagu dheeldheelayo ama lagaga gaaloobayo in laga dheeraadoon loo dhowaan ilaa war kale la gelayo dadka qaarkood yacni waxaa laga yaabaa dadka meesha jooga iyo xafladda iyo munaasabadda iyo xurmadu xurmaynayo inay kala weynaato inuu ixtiraamo diinta iyo kitaabka alleh laakiin xaqiiqadu waxay tahay dee fallaahu axaqu an takhshaah ilaah baa mudan inaad ka cabsato ood qadariso ood xurmayso oo meesha diintiisa lagu xadgudbayo aanad camirin ood ka dheeraato taa ilaahay baa kuugu xaq badan oo cid walba kaaga xaq leh haddii kale dee wanaagga ku adin oo khayrka far oo xumahana u diid waxaa la yidhi markaa markaad aragto kuwa aayaadka dhex dabaalanaya beentiya baadilka ku dhexgelaya isaga jeedsa ilaa ay war kale iyo arrin kale gelayaan wima yunsiyanaka shayطaanu falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi الظaalimiin haddii waxa weeyaan shaydaan ku ilowsiiyo oo adoo is iloobay aada iska dhex fadhiisatana markaad xasuusato markaa ka dhex kac oo ha la fadhiisanin waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen alraddu calى اlmushrikiina wataxdiiruhum min ywmi اlqiyaamة radinta la radiyey kuwa mushrikiinta ee gaalada ah iyo digista looga digay cabsida iyo dhibka maalinta qiyaame dhacaya oo allah waxa uu yidhi qul anadcuu min duuni illahi maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa wanuraddu calaa acqaabina bacda id hadaana allah kaladi istahwathu shayaaiinu fi lardi xayraana lahu asxaabun yadcuunahu ila lhuda tina qul ina huda allahi huwa lhudaa wmirna linuslima lirabi اlcaalamiin waxaa la yidhi nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa oo ilaahay sokadii ma waxaanu barinaa ama caabudnaa waxaan dhib iyo dheeftoona noolahay oo maraadkayagaanu dib u qaadnaa oo cidhbahayaga marka aayaadkan allah wuxuu ku tilmaamay in waxa weeyaan lagu radinayo kuwa mushrikiinta ee gaalada waxa ay samaynayaan oo waxaa la yidhi nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa ma waxaanu caabudnaa alla sokadii waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn oo cidhbaha yagaa dibna loogu celiyaa macnaha kufri iyo gaalnimo ilaahay intuuna hanuuniyey dabadeed waxaa kaloo looga digay maalinka qiyaame iyo culayskiisa iyo muhiimadda uu leeyahay wa yowma yaquulu kun fayakuunu qowluhu lxaq walahu lmulku yowma yunfaku fi suur caalimu lgaybi washahaadati wahuwa alxakiimu alkhabiir aayaadka u dambeeya allah wuxuu ku tilmaamay subxaanah muxaawaratu ibraahiima liabiihi wa qowmih waiqaamatihi alxujata calayhim fii towxiid illaah doodii dhex martay nebi ibraahim iyo aabbihii aazar iyo reetolkii ee uu kala dooday towxiidka alle xujadana uu ku oogay oo uu ku qumay oo macnaha xujadiina waa u caddeeyey nebi ibraahim oo waa ku oogay ilaahay waxau ihi waid qaala ibraahimu liabiihi aazara atattakhidu asnaaman aalihatan inii araaka wa qowmaka fii dalaalin mubiin wakadalika nurii ibraahiima malakuuta asamaawaati wاlard waliyakuuna min almuuqiniin ilى akhiri اlaayaat aayaadka waxaa ku sugan nebi ibraahim markii habeenkii gabalku u dhacay mugdigii uu usoo galay ayaa uu qoomkiisa doodii uu la doodayey u bilaabay oo waxa uu yidhi markii xidigii u horreeyey uu arkay ayaa uu yidhi hada rabbi falama afla qaala laa uxibu اlaafiliin markii uu dayaxii arkay ka weynaa haddana haadaa rabbi markii uu cadeedii arkay haadaa rabbi maxaa looga jeedaa jumlada haadaa rabbi ee soo noqnoqotay saddexda goorba culimadu waxay yidhahdeen waa laba midun inay jumladu tahay jumla khabariya oonay istifaamba ahayn laakiin macnuhu yahay sida jalaaleynkuba uu soo qadarayo haadaa rabbi ay fii zacmikum sidaa idinku sheegana si aanayd ku andacoonaysaan waa kan rabbigay sidaad idinku sheeganaysaan oo aanay ahayn isaga ictiqaadkiisa laakiin zacmigooda iyo iyaga sheegashadooda uu jeedo taasi waa weji marka sidaa la yidhaha jumladu waa khabariyo oo istifaamiye ma aha waxaa kaloo bannaan jumlada in istifaamiye laga dhigo oo macnuhu uu yahay haadaa rabbi ay ahaadaa rabbi makanaa rabbigay ah markaana waa istifaam inkaariyo bimacna nafyi ahoo dee kani rabbigay maaha weeyaan macnuhu culimadu markaa waxay isweydiiyaan ibraahim su-aalahan markuu weydiinayo hal kaana munaadiran am naadiran ma wuxuu ahaa mid nimanka la dacweeyo la doodayo xujada ku oogayo si uu u qanciyo waa munaadir mise naadir buu ahaayo isaga laftiisa inuu qanco doonayo daliil doondoonayey sida saxda ah waxa weeye kaana munaadiran laa naadiran isagu daliil uu doondoonuu ku qanco ma raadinayn oo waa qanacsanaa oo muwaxid buu ahaa min qabli wa min bacdu horraysiya dambaysaba laakiin munaadir buu ahaayo waxa uu la dacwinayey oo uu la doodayey qoomkiisa waa sida raajixa ibnu kathiir iyo shinqiidi iyo kayrkoodba ay rajaxeen waxaanay culimmadaasi yidhaahdeen falamaa abطala aalihatahum alatii kaanuu yacbuduunaha fi lard markuu buriye aalihadii iyo asnaamtoodii dhulka waa kii digadaba ka dhigay burburiyadda baabi'iyey marka aalihadoodii dhulka uu ibdaaliyey uu radiyey ayaa aalihadii asnaamtii iyo waxyaabahay cirka ku caabudayeenna u bilaabay inuu radiyo oo uu baabi'iyo oo waxyaabahay samada ka caabudaana dee xidigaha iyo dayaxa iyo cadeedda ayay ahaayeen markaa yacni tadarujkan uu ka bilaabay kii ugu yaraa ilaa kii ugu weynaa oo dayax n cadeedda uu gaadhay waxay ka ahayd burin iyo ibtaal uu ka baabi'inayo waxyaabaha ay xagga sare iyo samada ku caabudaan sida uu uga baabi'iyey waxay dhulkaba ku caabudayeen marka macnuhu waxa uu yahay uun dee markii uu xidigii arkay makanaa rabbigay ah markuu dhacayna suurtagal ma aha iyagu markaa dareensiinaya wax dhacaya oo zuulaya inaanay suurtagal ahayn in la yidhaha waa rabbi oonay macquulba ahayn marka calaa kullin waa uun qancin uu iyaga qancinayey ee nebi ibraahim marnaba ma shakiin xidig iyo dayax iyo cadeed midna ma caabudin waxaa tusinaya marnaba isagu inaanu caabudin hadalka uu yidhi lain lam yahdinii rabbii laakuunanna min adaalliin wuxuu yidhi haddaanu rabbigay i hanuunin lahayn kuwiina hallaabaan ka mid noqon laha lakiin rabbigay bay hanuuniyey oo kama mid ihi wamaa kaana min almushrikiin walam yakun min almushrikiin dee qur-aanka waata kusoo aroortay wamaa kaana iyo walam yakunna kownka maadigee manfiga ah culimadu waxay idhaahdaan yastaqriqu jamiica alazminati almaadiya asminadii tagtay oo dhan buu caam yeelayaa odhaahda alla uu yidhi wamaa kaana min almushrikiina weligii muu ka mid noqon kuwa mushrikiinta ah marka weligiiba horaysiya dambaysatoona shirki ma gelin ilaah kayrkiina ma caabudin marka khulaasadu waxay noqonaysaa haadaa rabbi waa istifhaam inkaariyo bimacna nafyi ah makanaa rabbigay ah maaha rabbigay oo suurtagal ma aha allah waxa uhi wakadalika fatannaa bacdahum bibacd wakadalika sidaa aanu ummadihii horeba isugu fidnayna ama isugu imtixaanay oo kale ayaa fatannaa aanu isugu fidnayno aanu isugu imtixaanay bacdahum barhkood ummadda nebi maxamoodna barhkood aanu ugu imtixaanay bibacdin barhka kale macnaha umamkii horeba sidaanu isugu imtixaanay ayaanu ummatulmuxamediyadanna isugu imtixaanay barhkooda barhka kale wakadalik sidaanu umamkii horeba isugu imtixaanay oo kale ayaa fatannaa aanu isugu imtixaanay bacdahum barhkood ummadda nebi moxamed bibacdin barhka kale aanu ugu imtixaanay oo koodii madaxda ahaa koodii shacabka ahaa kii waxa weeyaan haniga ahaa kii caydha ahaa midba mid baa lagu imtixaamay liyaquuluu si ay u yidhaahdaan kuwan gaaladee madaxda iyo maalqabeenka ahi ahaa-ulaa'i ma kuwan iyagoo tilmaamaya fuqaradii muslimiinta ayaa mana allahu ilaahay u nicmeeyey calayhim korkooda min bayninaa annaka dhexdayada ma kuwan annaka dhexdayada ku sugan unba aayar si gaara intana looga dhex doortay iyaga nicmada loogu nicmeeyo oo lagu gaar yeelay macnaha siday suurtagal u tahay annakoo madaxyaweyntii quraysheeda xaqanna dhaafay kuwani inay helaan siday u suurtowdaa ilaah baa u jawaabo rabbi wuxuu yidhi alaysa allah ilaahay miyaanu ahaa nin waayahaye biaclama kii ogaal badan bishaakiriina kuwa rabbi mahadiya mid u cilmi badan rabbi miyaanu ahayn maya waayahay marka mar hadduu ilaahay og yahay cidda mahadinase ee rumaysay iyaga ayuu xaqayo khayr ka waafajinayaa allah waxau ihi waidaa jaaaka aladiina yu'minuuna biaayaatina waidaa jaaaka marka ay ku yimaadaan nebi moxamedow aladiina kuwii markay ku yimaadaan yu'minuuna rumaynaya biaayaatina aayaadkayaga rumaynaya faqul waxaad ku tidhaahdaa salaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato kataba rabbukum kataba rabbukum rabbigiin wuxuu qoray calaa nafsihi naftiisa uu ku qoray rabbi alraxmata naxariis baa ilaahay naftiisa ku qoray annahu buu ku qoray annahu waa badelun min alraxma sida jalaalinkuba uu soo qadarayo oo ilaahay naftiisa naxariis buu ku qoray inuu u naxariisanaya addoommadiisa ka bedelo wuxuu naftiisa rabbi ku qoray annahu ana alamra washa'na arrinkiiyo xaalku inuu yahay buu ku qoray man axadka camilo sameeya minkum xaalu idinka idinka mid yahay suu-an xumaan ruuxa sameeya bijahaalatin xaal uu jaahilnimo ku dul sugan yahay ninka xumaan sameeya uma taaba dabeed ka toobadkeena min bacdi ay min bacdi camalihi suu ama min bacdi camalihi sayi camalkiisa xunee uu sameeyey dabadeed ka toobadkeena oo wa aslaxa hagaajiya wuxuu xumeeyeyna hagaajiya hee faannahu ilaahay wuxuu qoray faannahu alleh gafuurun kii dembi dhaafis badan inuu yahay ee addoommadiisa uu dembi dhaafaya raxiimun ee addoommadiisa u naxariista wakadalika nufasilu laayaati wakadalika ay wakamaa bayannaa maa dukir sidaa aan usoo caddaynay aayaadka horeba ayaa nufasilu aanu u caddaynana oonu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayaadka iyo walitastabiina ciladan usoo qadar cillo kalooy ku cadfan tahay oo aayaadka waxaan u kala dhigdhignoonu u bayaaminay litacmaluu bihaa si aad dee aayaadka ugu camal fashaan iyo walitastabiina si ay u caddaato sabiilu lmujrimiina dembiilayaasha dariiqooda iyo wadadoodu si uu caddaado dabeed looga baydhoon dee loogu khaldamin weeyaan macnuhu qul waxaad tidhaha nebi moxamedow ini anigu nuhiitu waxaa la ii diido oo layga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii kuwaad caabudays yacni kuwaad caabudaysaan alla sokadii inaan caabudaa layga reebay qul waxaa tidhaha nebi moxamedow inii aniga nuhiitu waxaa la ii diidoo layga reebay an acbuda inaan caabudo aladiina kuwa tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii kuwaad baryaysaan aad caabudaysaan inaan caabudo aniga waa la ii diiday qul waxaa tidhaha nebi moxamedow laa attabicu anigu raaci maayo ahwaa'akum hawooyinkiina iyo waxaad doonaysaan anigu raaci maayo qad dalaltu alla ilahe dhab ahaan baan u lumay idan haddaa yacni haddaan idin raacoon hawadiinna idinku raaco alla ilahe kolkaa waan hallaabay oo wamaa ana anigu maan ahaanin min almuhtadiina kuwa hanuunsanna kamaan mid ahaanin qul waxaa tidhaha nebi moxamedow inii anigu calaa bayinatin xujo cad baan ku dul suganahay xujada oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaatay wakadabtum waanad beeniseen bihi xujadaa cad ama bihi bilqur'aani qur'aanka ama bihi birabbii saddexdaba jamalku waa u celinaya xujada ama qur'aanka ama rabbi wakadabtum waad beeniseen bihi rabbigay waad beeniseen ama bayinada ama qur'aanka maa cindii aniga agtayda ma ahaanin haddaan nebi moxamed ahay maa shayga tastacjiluuna aada degdegsanaysaan maa cindii aniga agtayda ma ahaanin maa shayga tastacjiluuna aada degdegsanaysaan bihi maaga oo cadaabka ah cadaabkaad degdegsanaysaanayd noo keen leedihiin anigu ma hayo in ilxukmu ay malxukmu xukumku mabuu ahaanin ilaa lilaah ilaahay mid u sugan mooye wax kale ma ahaanin oo cadaab in la keeno iyo addoommada in la kala xukumo allah iska leh axad kale ma leh yaqusu wuu sheegayaa rabbi alxaqa xaqa ayuu rabbi sheegayaa ama xukumayaa oo yaqdiina waa la akhriyey yaqdi lxaqa ama yaqusu lxaqa xaqa ayaa rabbi sheegayaa oo uu xukumayaa wa huwa rabbi khayru lfaasiliina kuwa wax kala saara ee wax kala xukuma kow khayrka badane alla weeyaan subxaana qul waxaad tidhaha nebi moxamedow low ana cindii haddii agtayda u ahaan lahaa maa shayga tastacjiluuna aada degdegsanaysaan bihi maaga oo cadaabka ihi la qudiya waaba la dhammayn lahaa alamru arrinka baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna arrinka inoo dhaxeeya waaba la dhammayn lahaa oo mar hore ayaa gaalana la cadaabi lahaa oo waxa weeyaan halaag iyo cadaabku kusoo degi lahaa mu'miniintana loo nusrayn lahaa wallaahu allana aclamu isaga ayaa u cilmiyo ogaal badan bidaalimiina kuwa daalimiinta ah ilaahay isagaa u ogaal badan ay mataa yucaaqibuhum yacni marka uu ciqaabayo iyo xilliga ay ku habboon tahay cadaabka inuu ku soo dejiyo ilaahay taa isagaa og oo waxa weeyaan oo aqoon badan marka dee waa waciid iyo goodi o wallaahu aclamu bidaalimiina waxay waciid iyo cabsigelin u tahay gaalada oo ilaahay cid walba waa ogyahaye waxa iyaga loogu gaar yeelay tahdiidan wa waciidan waa hanjabaad iyo goodi allah waxau ihi wacindahu ay wa cinda allaah ilaahay agtiisa unbuu ahaaday mafaatixu lghaybi waxa maqan furayaashoodu alluunbay agtiisa ahaadeen oo haya halkan waxaa ku jira xasri oo waxaa la yidhaha taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra oo khabarka lasoo hormariyey muqadamkee wa cindahu xasri buu keensanayaa macnaha in lagu gaar yeelayo waxa qeybkee maqan mafaatiixdiisa alle mooye axad kale inaanu hayn waxa lagu sii adkeeyey xasri iyo koobis kale oo laa yaclamuhaa ilaa huwa waa xasri labaad oo lagu adkaynayo dee isaga mooye axad kale inaanu ogeyn waxaasoo ta'kiida waxay ugu kulmeen iyo xasri ihi waxaa la tilmaamayaa uun shayga qeybkee maqan alle mooye axad kale inaanu ogeyn aayaddii kalena alla waa ka ku tilmaamay mafaatixu lghayb alkhamsa shanta hayb ee waxa weeyaan la yaqaano mafaatixdooda alle mooye axad kale ma oga oo allah waxau ihi ina allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu اlgaysa wayaclamu ma fi larxaami wama tadri nafsu maada tagsibu gada wama tadri nafsu biأyi ardi tamuut ina allaha caliimu khabiir aayaddaas ilaahay wuxuu ku tilmaamay mafaatixu lgaybi alkhamsa allatii laa yaclamuha ilaa hu yacni waxyaabaha gaybiyaadka shanta ah ee ilaahay mooye axad kale aanu ogeyn waxa ugu horeeya ogaalka saacadda oo saacadda qiyaamo xilligay dhacayso alle mooye axad kaloo ogi ma jiro laa yujaliha liwaqtiha ilaa hu haqulat fi samaawaati wاlard laa taأtiikum ila bakta roobku xilliga uu soo degayo alle mooye axad ogi ma jiro waa laga yaabaa in la saadaaliyo waxaasaa la saadaalinaya ama la rajaynayaa laakiin boqol kiiba boqol wax la hubo ma aha waa idinka arkay saadaasha qaarkood qaarna waa rumowdaa qaarna waa beenowdaa markaa si dhaba allun baa u ogay axad kaloo u sheegi karaa ma jiro waxaa la ogyahay ilmagaleenka hooyooyinka waxa ku jira haddii lagu yidhaha soota kombyuutaradaba maanta lagu sheego waa labama waa dhadig waa goorma habeenkaad calool gashay eed nudfada ahayd kombyuutarka sheegay halku joogay markaad calaqada ahayd markaad mudqada ahayd boqol iyo labaatan habeen markay ka soo wareegeen ee afartan candhuufa iyo afartan waxa weeyaan calaqa iyo xinjira iyo afartan mudqa ah afar bilood markay ka soo wareegeen ayaa ilaahay malagii usoo diray si uu naftana ugu afuufo waxyaabihii maqaadiirtiisana u qoro kol haddii malagiiba lasoo diray oo wuxuu yahayba loo sheegay lab ama dhadig shaqi ama saciid waxa uu mudan doono inta uu adduunka joogo dee horta qeybkiiba soo kamuu bixin ila malagu waa makhluuqe marka qeybnimada mudlaqa ah ee laa yaclamuha ilaa huu dee waa inta ka horeysa malagga intaan lasoo dirin yacni saddexdaa afartanaad inta ka horeysa yaa sheegi kara laa malak walaa axad cid sheegi kartaa ma jirto marka dee wayaclamu maa fi larxaami waa sidaa kolse hadduu wixiiba banaanka soo yani de usoo baxo oo uurkii weynaado mudda ay kasoo wareegto oo afartaa bilood ay ay soo dhaafto dee waxa weeyaan wixii qeyb waa ka baxay oo aadamihii iyo malaaigtiiba waa ogaadeen nafina ma oga berri waxay kasban doonto oo ruuxu inuu yidhaha berri waxaasaan qabsanaya waa la arkaa laakiinse boqol kiiba boqol inay dhici doonto ma ogo inaanu gaadhinba baa laga yaaba ama wixii u suurtoobi waayo ruuxu dhul u ku dhiman ma oga imisaa qof halkan iska deganaa halkii axashiisu taalle ama lagu aasayey ayaa muraad aan markii horeba jirin iyo dan aan aanu ogeynba markii hore ayaa loo gelinayaayo isagoo dhaqaaqun baa la arkaya waxaa loo wadayna waa halkuu ku dhimanayo muraad kaleba ma aha marka shantaasiba waa mafaatixu lgayb alkhamsa oo laa yaclamuha ilaa hu allah waxau ihi subxaanah wacindahu ay wacinda allah allah agtiisa unbay ahaadeen mafaatixu lgaybi waxyaabaha maqan furayaashooda ama khasaa-intay ku jiraan ilaahay agtiisunbay ahaadeen oo bimacna almafaatixdii wax lagu furanayay ee bimacnaa yani khasaa-inta labadaba waa lagu macneeyey mafaatixda laa yaclamuhaa ma oga gaybka mafaatixdiisa iyo furayaashiisa ilaa huwa isaga mooyaane waa allah wayaclamu waxaa ogaya rabbi maa fi lbari beriga iyo banaanka dhexdiisa waxa ku sugan iyo walbaxri badda dhexdeeda waxa ku sugan baa alla ogyahay wamaa tasqudu ma soo dhacdo min waraqatin caleeni ma soo dhacdo ilaa hadday soo dhacdose yaclamuhaa ilaahay waa ogyahay caleenta walaa xabbatin xabad hadhuudha ama firiya midh ka mida xubuubka iyo midhaha la beerto walaa xabbatin xabad ama midh keligii ma jiro oo midhaha la beerta ah kaasoo fii dulumaati alardi arlada madowyadeeda dhexdeeda ku sugan walaa radbin wax qoyanina ma jiro walaa yaabisin wax qallalanina ma jiro ilaa haddii uu jirase fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugnaaday kitaabka oo mubiinin ay bayinin cad waa lawxulmaxfuudka lagu qoray wa huwa rabbi alladii waa allaha yatawafaakum idin seexinaya ee hurdada idiin keenaya bileyli habeenkii oo tawafigani dhimashadii maahee waa hurdadii way sida xadiidka ku sugnayd dee annowmu ahu lmowt hurdadu waxay la walaaltahay geerida oo ruuxu marka uu seexdo ee uu gam-o dee maa yadri maa yaduuru xawla hareerihiisa waxa ka dhacaya warba uma hayo waxa weeyaan waa ahulmowt saasaa loo yidhi walidaalika ahluljannati laa yanaamuun way soo jeedaan waayo dee noomku waa ahulmowdo nuqsaan weeyi wa huwa rabbi alladii waa allaha yatawafaakum idin seexinaya bileyli habeenkii hurdada idiin keenaya oo wayaclamu og maa jaraxtum waxaad kasbateen binnahaari maalintii waxaad kasbateenna waa allaha og suma yabcahukum dabeed ilaahay waa idinsoo toosinayaa fiihi ay fi nahaari maalintiina waa idinsoo toosinayaa oo ilaahay habeenka idin seexiyey maalintana isagaa idin soo kicinaya waayo liyuqdaa si loo dhammaysto ajalun muddo muddadoo musaman la magacaabay oo ruux walba ajashuu adduunyada ku lahaa intay u dhammaanayso dee wuu soo toosayaa oo hurdadee lagu oofsan maayo ku dhiman maayo uma ilayhi dabeed ilaahay xaggiisa unbaa marjicukum noqodkiinu ahaaday uma yunabikum dabeed alla wuxuu idinka waramayaa bimaakii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wuu idinka waramayaana wuu idin abaal marinayaa oo nin walba wuxuu mutaystaa dee lagu abaal marinaya weeyaan macnuhu wa huwa rabbi alqaahiru waa ka makhluuqaadkiisa maamulo ee isagu muquuniya fowqa cibaadi addoommadiisa korkooda xaal uu ku sugan yaho uu ka sarreeyo wayursilu waxaan uu soo diraa rabbi wayursilu waxaanuu alla soo dirayaa calaykum korkiina uu soo dirayaa xafadatan malaa'ig idin ilaalisa malaa'igtaa xafadadu waa laba oo kuwa camalkiina ilaalinaya oo camalka qoraya oo wax dhaafaya aanu jirin qowl iyo ficilba waxaad fasho wax walba koobay oo wax seegana aanu jirin waa kuwa alla ku tilmaamay waina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun korkiina waxaa kuwa idin ilaalinaya oo camalkiina iyo waxaa qabanaysaan gaadh ka hayoo ilaalinaya kuwa kiraamowan wanaagsan oo sharaf badan qoraya wax alla waxaad samaynaysaan wax alla waxaad falaysaanna og oo waxa weeyaan wax seegaya aanu jirin waa xafadat lacmaal waa camalka kuwa loo igmaday qoraalkiisa iyo koobistiisa waxaa kaloo jirta malaa'ig xafado ah oo yaxfaduunakum min min kulli maa yu'diikum min xayu lbadan xagga jidhka wixii idin dhibaya idinka dhowraya oo idinka xafidaya waa kuwa rabbi ku tilmaamay aayadda suurat racdi lahu mucaqibaatu min bayni yadayhi wa min khalfih yaxfaduunahu min amri illaah insaanka waxa u sugan malaa'ig isku cidhbinaysa oo isku bedbedelaysa oo kolba qaar u imanayaan oo hortiisa iyo gadaashiisaba ku sugan oo ilaahay amarkiisa ku ilaalinaya wax dhiba yacni waxa weeyaan ka ilaalinaya oo ka dhowraya oo qofku marka uu seexdo waxaa laga yaabaa bannaan cidlaa geed hoostii inuu iska seexdo manaafid iyo meelo bannaan oo dalooluu leeyahay oo afkii ayaa laga yaabaa inuu kala hayo oo sankii ayaa daloolo oo dhegihii manaafid badan baynu leenahay waxaa hawaamta iyo xayawaanaadka iyo waxa durada lihi inay kaa galaan yaa kaa ilaalinaya ma warbaad u haysaa malaa'ig bay ilaahay kuu diray mar alle marka ruuxu dhinto waata meel walba cudbiga ka geliya sanka afka waxyaabaha waxaa laga yaabaa qofku muddo hadduu halkaa yaallo in wax alla waxa meelaha jinac iyo xayawaan iyo waxa maraya inay meel walba ka galaan waayo dee malaa'igtu shaqadii haysa way dhammaato waa isaga dhaqaaqday marka calaa kullin xafadadu marka aada nooshahay camalkaagana qaar baa ilaalinaya adigana qaar baa ku dhowraya oo lagu igmaday oo macnaha ku ilaalinaya wayursilu ilaahay waxa uu soo diraya calaykum korkiina xafadatan malaa'ig idin ilaalinaysa xataa idaa jaa-a marka uu yimaado axadakum midkiina almowtu geeridii markay u timaado ee asbaabtii geeridu ku soo xaadirto tawafathu waxaa oofsanaysa axadka rusulunaa rusushayadaanu usoo diro malaa'igtii ah ayaa oofsanaysa oo nafta ka qabanaysa walxaal hum rusushu laa yufarituuna aanay ku gaboodfalayn oo wixii loo igmaday ay gudanayaan oonay ka gaabinayn halkan tawafiga iyo oofsiga addoonka la oofsanayo cidda oofsanaysa rusulunaa waa malaa'igtii eh waa la jamciyey oo tawafathu rusulunaa malaa'igtayadaanu u soo diray ayaa oofsanaysaa la yidhi waa jamac marna mufrad baa laga dhigo qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum waxaa la yidhi malagii mowdka loo wakiishay ayaa idin oofsanaya malakulmowdkii laydiin wakiishay ayaa idin oofsanaya oo nafta idinka qabanaya waa mala keliya oo malakulmowd la yidhaah marna tawafiga ilaahay wuxuu u nisbeeyey naftiisa oo allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha ilaah baa nafaha oofsada xilliga ay dhimanaysa ajasheedu ay dhammaato sidee loo jamcinaya waxaa loo jamcinayaa horta marka hore allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha xaqiiqa ahaan cidda ku oofsanayse geerida kugu xukuntay dee waa rabbi subxaanahu wa tacaala oo xaqiiqatan cidda ku oofsatee ku dishay waa alleh kaasi waa qodob sidee malakulmowtkuna ku oofsanaya qul yatawafaakum malakulmowti aladii wukila bikum dee waa biamri illaah oo amar ilaahay uu siiyo uu ku soo diray ayaa malakulmowtku nafta kaaga qabtay isagu ismu amrin ee biamri illaahi buu ku socdaa laakiin waxaa loogu nisbeeyey isagaa la mubaasharoonayo dee naftii ka siibaya qofkii oo ka qabanaya saasaa loogu loogu nisbeeyey tawafiga iyo oofsiga jamacan halkan tawafathu rusulunaana malakulmowtku wuxuu leeyahay acwaan iyo kalkaaliyayaal malaa'i kale oo caawinaysa oo malakulmowtku waa kan loo wakiishay acwaan kale oo ku yani ku gacan siinaysana waa leeyihi marka malakulmowt waxaa loogu nisbeeyey waa kan la mubaasharoonaya ee loo wakiishay rasmiga ah marka la jamciyana waa kalkaaliyayaasha kale ee hawsha la qabanaya alle marka loo nisbeeyana xaqiiq ahaan dee allaa ku dilay oo amarka alle iyo idankiisa haddaanad ku dhimanayn dee waxa weeyaan iyagu awood malaa'igtu ay kugu dilaan ma laha ee rabbi weeyaan ka ku oofsaday allah waxa u yihi uma rudduu dabeed waxa loo celiyey ilallaahi ilaahay xaggiisaa loo celiyey markii la oofsaday allihii mowlaahum maaligooda mulkiyee lahaa ee abuuray ahaa mowlahoodii alxaqi ee xaqa ahaa alaa hooyaay lahu alla ayuunba u sugnaaday alxukmu xukumka allunbaa iska leh oo addoommadiisa kala saaraya wa huwa rabbi asracu lxaasibiina kuwa wax xisaabiya ka ugu degdega iyo dhaqsaha badan weeyi ee xisaabtiisu ugu dhaqso badan tahay halkanna jamalku waxa uu tilmaamaa uma rudduu ila llahi mowlaahum alxaqi waa caam oo imika mowlaha waxaa loo nisbeeyey yani makhluuqaadkii la oofsanayo o dhan inuu ilaahay mowlahooda yahay oo gaalo iyo islaamba ku jiraan mowlaahum alkaafiriina waalmu'miniin aayad kalena waxaa lagu tilmaamay inaanay gaaladu mowlo lahayne mu'miniintu ay leeyihiin o dalika biana allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahu marka jamalku futuuxaadka wuxuu ku jamcinayaa labada aayadood oo u odhanayaa waxaasilu ljawaab أن المراad أن المراad بالmولاa هنا الماaلك أو الkhاaلق أو المaعبوd وثm الناaصر فlاa مناaفاaة wuxuu odhanayaa jملku muraadka mowlaha halkan looga jeedaa waa بmaعنى الmاaلك allihii wax mulkiye lahaa waa بmaعنى الkhاaلق allihii addoommadoo dhan abuuray waa بmaعنى المaعبوud allihii la caabudayey macnaha caamka ana gaal iyo iسlaam waa ka siman yihiin oo dee kulligood u wada abuuro u wada mulkiya marka mowlaha halkani waa bimacna almaalik aw ilkhaaliq oo gaal iyo islaamba waa soo gelaya laakiin mowlaha halkaa fii suurati muxamed oo dalika biana yani aayaddaa lagu yidhi waxa weeyaan dalika biana allaha mowla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mowlaa lahu mowlaha halkaasina waa bimacna naasir waa gargaare iyo hiiliye gargaaraha iyo hiiliyana alla wuxuu u yahuun muuminiinta ila ilaahay gaalo uma gargaaree muuminiintu u gargaaraa marka macnaha gaaladu mowle ma leh ilaah u gargaaro ma laha ee mu'miniinta rabbi u gargaaro leh macnuhu waa sidaa marka calaa kullin mowlaha gaarkii waa bimacna naasir lianna allaha yansuru lmu'miniin mowlaha caamkiina waa bimacna almaalik liannahu yamliku alkaafiriina waalmu'miniin allah waxa uhi qul waxaad tidhaha nabi moxamedow man axadkee baa yunajiikum idinka badbaadinaya min dulumaati alberi berriga iyo bannaanka mugdiyaalkiisa iyo walbaxri badda madowyadeeda yaa idinka badbaadin kara macnaha waxaa loo jeedaa madowga kurbada iyo dhibaatada madowga ku dhex jirta waayo waxaa la yidhahdee alleylu akhfaa lilweyli oo mugdiga dhibaatooyin oo dhan baa ku dhuuntoo ku hoos jira marka man axadkee baa yunajiikum idinka badbaadinaya min dulumaati alberi berriga iyo bannaanka madowyadiisa dhibaatada ku duugan ee ku jira yaa idinka badbaadin kara iyo walbaxri badda madowyadeeda dhibaatooyinka ku duugan yaa idinka badbaadin kara tadcuunahu xaal aada baryaysaan tadarucan liajli tadarucin isdhuldhigid aada isdhuldhigasaan oo alle isku dhiibasaan darteed idinkoo u baryaya iyo wa khufyatan liajli khufya qarin aada ducadii qarinaysaan oo hoos u dhigaysaan darteed idinkoo u baryaya marka waa marka mafcuul ljli laga dhigo tadarucan liajli tadarucin wa khufyatan liajli khufyatin ismi faacilna waa lagu awili karaa oo tadcuunahu xaal aada baryaysaan tadarucan ay mutadariciina xaal aada isu dhuldhigaysaan oo isu dhiibaysaan oo khushuucaysaan iyo wa khufyatan ay wa mukfiina xaal aatiin kuwa qarinaya oo dee ducada siraysanaya oo hoos u dhigaya lain anjaanaa qaa'iliina xaalo aad leedihiin ood odhanaysaan lain anjaanaa hadduu naga badbaadiyo min haadihi dhibaatadani lanakuunanna wallee waxaanu ahaan oonu ahaan min ashaakiriina kuwa ilaahay u mahadnaqa ayaanu noqon ka mid noqon doonaa qul waxaad ku tidhaha nebi muxamedow allaahu alle ayaa yunajiikum idinka badbaadinaya minhaa dhibaatadani iyo wa min kulli karbin dhibaato kastaba uma antum dabeed idinku tushrikuuna wax ka yacni cid kale ayaad cibaadada alle ku lamaanaynaysaan ama la wadaajinaysaan ilaahay waa ka dhibaatadan iyo tu walba idinka badbaadiya haddana marka uu idinka badbaadiyaba halkiinnii baa ka miisasaan oo gaalnimadii iyo shirkigii baad dib u walaaqanaysaan qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow huwa rabbi alqaadiru waa ka awooda calaa an yabcata inuu idin soo diro calaykum korkiina cadaaban cadaab inuu idinkaga soo diro min fawqikum xaggiina sare cadaab inuu idinkaga soo diro idinkaga sallido ilaahay waa ka awooda oo samada in laydinkaga dhawaaqo ama dhagaxaan laydinkaga soo daayo ama dabaylihii caad iyo hamuud laydiin soo diro ilaahay waa ka awooda aw min tacti arjulikum ama lugihiinna hoostooda cadaab inuu idinka soo diro ilaahay waa awoodaa oo macnaha dhulka uu idinla jaro ama dhulkuu idinla gariiro idinla gilgisho ama badaha laydinku qarqiyo hoos u gashaan cagihiina hoostoodana ilaahay waa idinka cadaabi karaa aw yalbisakum ama ilaahay wuxuu awoodaa aw yalbisakum ama inuu isku kiindhex qasuu isku kiindhex daro shiyacan xaal aad tihiin kooxo kooxo kala duwan oo iskhilaafsan oo wayudiiqo uu dhadhansiiya markaa bacdakum barhkiin ba'sa bacdin barhka kale dhibkooda oo aw yalbisakum laba macnoba waa lagu macneeyey aysaru tafaasiirku isagu waxa u odhanayaa aw yalbisakum shiyacan ay aw yakhlita calaykum amrakum fatatanaasacuu fatakhtalifuu fatusbixuu shiyacan waطawaa'ifa wafiraqan mutacaadiya yaqtulu bacdukum bacda wuxuu odhanayaa abubakr jaabir aljazaa'iri calayhi raxmat ullah aw yalbisakum macnaheedu waa aw yakhlita calaykum amrakum inuu talada idinka qaso oo arinka iyo talada iska kiin dhexgeliyo taladu idinka murugto oo markuu talada idinka murugiyo ee taladu idinka qasanto dabeed aad is yacni doodaan oo iskhilaaftaan kadib madaxa intaa isla gashaan dee barhkiinba barhka kala u laayo marka macnuhu wuxuu noqonayaa aw yalbisa kumta ay aw yalbisa calaykum amrakum inuu arinkiina yacni iska kiin dhexgeliyo oo isku qasantaan kaasi waa tafsiir ama aw yalbisakum idinka laftiinna inuu isdhexgeliyo oo idinkoo iskhilaafsan oo kala duwan haddana aad isku dhex qasantaan oo isku dhex darsantaan dabeed madaxa isla gashaan labadaaba oo lagu fasiray aw yalbisakum ay aw yalbisa calaykum amrakum ama arrinkiina inuu iskaga kiin qaso oo iska kiin dhexgeliyo taladu idinka murugto ama aw yalbisakum idinka laftiinna inuu isku kiin dhex qasuu isku kiin dhex daro shiyacan xaala atihin kooxo iskhilaafsan oo iska soo horjeeda oo wayudiiqa markaa u dhadhan siiyo bacdakum barhkiin baasa bacdin barhka kale dhibaatadooda u dhadhan siiyo oo idinku aad birta iska asashaan oo yacni dhegta dhiigga isku dartaan oo dagaalku dhexdiinna u dhaco ayaa ilaahay awoodaa undur bal eeg haddaba nebi moxamedow kayfa nusarifu sida aanu u gedgediyeyna ama u caddaynayno al aayaati aayaadka sidaan ugu caddaynayno inu ugu gedgediyeyno ee kolba aanu dhinac ugu dhigayno baleegoo u fiirso lacallahum yafqahuuna likay yafqahuu si ay wax u fahmaan oo xaqa dabadeed u qaataan wakadaba waa beeniyey bihi ay bilqur'aani qur'aanka qowmaka qowmkaagu nebi maxamedow qur'aanka waa beeniyey wa huwa qur'aankuna alxaqu waa ka xaqa ah qul waxaad tidhaha nebi maxamedow lastu anigu maanaani calaykum korkiina biwakiilin mid loo xil saaray arrinkiina inuu maamulo oo waxa weeyaan dee isaga loo wakiishay arrinkiina anigu ma ihi ee inaan soo gaadhsiiyen waayaan xilkaygu taana waan gutay likulli naba-in war walba waxa u sugnaaday mustaqarun ay zamanu istiqraar wakti sugnaansho yacnii war kastaaba wuxuu leeyahay wakti u sugnaaduu dhaco ama mustaqarun makaanu istiqraarin makaanu sugnaansho meel u ka dhaco yacnii war kastaaba wuxuu leeyahay xilli u dhaco iyo goobu ku dhaco marka macnaha waxaa loo jeedaa dee warka qur-aanku ka waramay xilli xaqiiqadiis iyo dhabtiisu ay timaadaa jirta oo maalinta qiyaamo iyo goobta qiyaamo ah markaasaa warka dhaydiisu oo caddaanayaa oo nin walba wixii loogu taag waayey indhihiisa hortiisa ay imanayaan walataclamunna naba'ahu bacda xiinin wallee waa ogaan doontaan qur-aanka warkiisa wakhti dabadii dee adduunka marka laga tago ee aakhiro laysugu tago xaqaa'iqii la inkirayaa hortooda iman cid walba qur-aankuna waa warweynoo wax fudud maaho qul huwa naba-un cadiimun antum canhu mucriduun marka qur-aanka waa lagu idlaaqaa naba naba ana luqada carabiga waxaa la yidhaha alkhabaru alcadiim waa warka weyn wax fudud naba lama yidhaah alla waxaa wuhi likulli nabayin war kasta waxaa u sugnaaday mustaqarun xilli iyo wakti u sugnaaduu dhaco oo qiyaamaha ayaa warku caddaan doonaa wasawfa taclamuuna wakti dambe ayaanad ogaan doontaan xaqiiqada oo dee qiyaamaha marka la taga ah allah waxa uhi waidaa ra'ayta markaad aragta nebi maxamedow iyo mukhaaab kastowba aladiina kuwa yakhuduuna dhex dabaalanaya fii aayaatina aayaadka yaga dhexdooda ay bilbaili watakdiib kuwa aayaadka yaga been iyo baail ku dhexgelaya markaad aragto faacrid isaga jeedso canhum iyaga xataa yakhuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiiin war warkaasoo hayrihi kaa aan ahayn yacni warkaa baadilka ah mid kaloon ahayn inta ay ka dhex gelayaan ee baadilka ay ku jiraan isaga jeedsoo ha u dhowaanin waimaa yunsiyannaka hadduu ku ilowsiiyo nebi maxamedow ashaytaanu shaytaan hadduu ku ilowsiiyo iyo qof kastoo mukhaatabowba falaa taqcud ha la fadhiisanin bacda dikraa xasuusta dabadeed maca alqowmi qolada la jirkooda qoladii aaalimiina ee daalimiinta ahayd haddaad ilowdood adoo dhex fadhiyuun is aragto kol haddaad xasuusato dibaa usii fadhiina isaga fogow wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna ilaahay ka baqanayay min xisaabihim ay min xisaabi alkhaa'idiin kuwaa baatilka iyo beenta dhex dabaalanaya xisaabtooda yacni may ahaanin kuwa alla ka cabsanaya korkooda kuwaa xisaabtoodu ma saara min shaynay shay-un waxba kama saara oo macnuhu waxa weeyaan ay wamaa cala aladiina yattaquuna shay-un min xisaabihim kuwa alla ka baqaya kuwa beentiya baadilka dhex dabaashay xisaabtooda wax ka mid ihi dee kuwa alla ka baqay korkooda ma saaro oo loo raaci maayo mutaqiinta dee khaa'idiintani xumaantaay sameeyaan oo waxba kama saara wamaa cala aladiina kuwii korkooda maahan yattaquuna alla ka baqanayay min xisaabihim damiirka waxaa loo celinayaa kuwa cusaada ee baadilka iyo beenta dhex galay marka wamaa cala aladiina yattaquuna kuwa alla ka baqanaya korkooda ma ahaanin min xisaabihim kuwa cusaadee baadilka dhexgalay xisaabtooda min shayin shay ka mid ihi kuwa mutaqiintaha korkooda ma saaro oo dee waxba loo raaci maayo laga weydiin maayo kuwaasi dembiga ay dhex dabaasheen walaakin ha yeeshee dikraa walaakin ha yeeshee calayhim usoo qadar mutaqiinta korkooda waxa saaran oo ahaaday dikraa waanin ay waaniyaan ay lihaaulaai alkhaa'idiin kuwaa baadilka iyo beenta dhex galay inay waaniyaan baa mutaqiinta saaran lacallahum yattaquuna likay yattaquu si kuwaa dembaabay alla ay uga baqaan oo dembiga ay dib uga soo laabtaan wadar isaga tag nebi maxamedow aladiina kuwa ittakhaduu ka yeeshay diinahum diintooda laciban ciyaar iyo walahwan wax lagu mashquulo oo waqaratum ay dagtay alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunyadu ay dagtay wadakir kuwaani nebi maxamedow dadka bihi ay bilqur'aan qur-aanka dadka kuwaani an tubsala lianlaa tubsala maxaad ugu waaninaysaa an tubsala lianlaa tubsala si aan loogu halaagin nafsun nafna bimaa kasabad waxay kasbatay sababteeda si aan nafna loogu halaagin laysa lahaa xaal aanay naftaa u sugnaanin min duuni illaahi alla sokadii waliyun mid arrinkeeda maamulo u gargaara iyo walaa shafiicun waxu ergeeyaa toona aanu u sugnaanin wain tacdil hadday naftaasi isfurato kulla cadlin furasho dhammaanteed hadday isfuratana laa yuukhad laga qaadan maayo minhaa naftaasi wax furasho ah laga qaadan maayo ulaa'ika kuwa sidaa sameeyey ee dembiga iyo dulmiga galay aladiina waa kuwa ubsiluu lagu halaagay bimaa kasabuu bisababi maa shay sababtii lagu halaagay kaasoo kasabuu ay kasbadeen lahum waxa u sugnaaday kuwa sharaabun cabitaan iyo wax la cabo oo min xamiimin biyo kulay dhaafay ka ahaaday iyo wa cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkoo aliimun ay muulimun xanuujiya bimaa kaanuu bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababkeedaana cadaabka ugu sugnaaday yakfuruuna kuwa gaalooba ay ahaayeen qul waxaa tidhaa nebi muxamedow anadcuu ma waxaanu caabudnaa min duuni illaahi alla sokadii maa shay laa yanfacunaa aan waxba noo tarayn oo walaa yadurunaa annana dhibayn ma wax haddaanu caabudnana aan wax noo tarayn haddaanu iska daynana aan waxna yeelayn ayaanu ilaahay sokadii caabudnaa oo wanuraddu ma waxa naloo celiyaa calaa acqaabinaa cidhbaha iyaga korkooda miyaa dibna loogu celiyaa oo gaalnimo aan dib ugu noqonnaa bacda id hadaana allah ilaahay markuuna hanuuniyey dabadeed kaladii kii oo kale xaal aan nahay oo damiirka nuraddu ku asturan kaladiida ka xaale oo macnaha ma waxaanu caabudnaa ilaahay kayrkii oo cidhbaha iyagaan dib uga noqonnaa inta allana hanuuniyey dabadeed kaladii kii oo kale xaal aan nahay kaasoo istahwadhu ay duufsatay ashayaaiinu shayaadiintu ay duufsato ay lumisay fi lardi arlada dhexdeeda ay ku duufsato ay ku lumisay xayraana xaaluu yahay mid wareersan kaasoo lahu u sugnaadeen kaasoo lahu uu sugan yahay kaa xayraanka ee ay shayaadiinu lumisay asxaabun asxaabi ay u sugan tahay saaxiibadaasoo yadcuunahu ugu yeedhaya ila alhudaa xagga hanuunka ugu yeedhaya ay qaa'iliina xaale ay ku leeyihiin iitinaa war noo kaalay ay ku leeyihiin isna uu kasii cararayo macnaha waxaa lagu shabahayaa qofka gaalnimo dib ugu laabtaa nin meel bannaan bahgooyo oo lama degaana shaydaan intuu ku duufsado uu ku lumay isagoo wareersan kuwii u yeedhaye lahaa war xaggan reerka usoo noqo halkan weeyaan waddadiina yacni waddadii waa xaggana xaggan usoo laabo kuwa kulana aan dhegba jalaqu siinayn oo kasii cararaya un waa tusaale marka kaa waxaa la mid ah dee qofka iyadoo rusushii iyo dadkii ahluliimaankii ay u baaqayaan haddana kasii ordaya un ee shaydaan raacay qul waxaa tidhaha nebi moxamedow ina huda allah ilaahay hanuunkiisu huwa isagu alhudaa waa hanuunka dhabta ah waxaa loo macrifeeyey ka la yaqaano ee dhabtii waa kaa wixii kale waa nakiro aan la aqoon wa umirnaa waxaana la faray linuslima inaanu hogaansanno lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda inaanu hogaansanaa nala faray iyo wa an aqiimuu baa nala faray ooga asalaata salaada ooga oo wattaquuhu alla ka baqa wa huwa alle aladii waa allaha ilayhi xaggiisa uun tuxsharuuna laydiin soo ururinayo wa huwa rabbi aladii waa allaha khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulalka bilxaqi xaq ku abuuray wa yowma yaquulu wadkur xus nebi maxamedow dadkana xasuusi yowma maalinka yaquulu alla uu odhanayo ay lishay yacni waxa uu amraya ama shayga uu ku odhanayo kun ahow oo fa yakuunu dabeed uu ahaanayo jalaaludiin asiyuudi waxa uu odhanaya huwa yowmu lqiyaamati yaquulu lilkhalqi quumuu fayaquumuun marka suurta hore lagu dhufto nafkhatu sacqi ee ay wada dhintaan noolo oo dhammi ee haddana suurta dambe lagu dhufto ee lasoo wada bixinayo noolo oo dhan waa markaa labaad oo maalinta qiyaame khalqigiibuu dee kaca ku odhanaya waanay kacayaan yacni kun fayakuunudu taa weeyaan oo khalaa'iqdii markay nafqadii saaciqadee hore ku wada dhintaan ee ilaahay uu doonay inuu dib usoo wada bixiyo kulligoodba dee amar buu bixinayaa kun fayakuunu kulligood markaa waa soo kacaya wadkur xusnabi allow yowma maalinta yaquulu allaw ku odhanayo kun ahaw oo fayakuunu dabeed uu ahaanayo oo khalaa'iqdii marka uu amar ku siiyo inay soo noolaadaan oo soo baxaan oo suurtii lagu dhufto kulligood ay soo wada baxayaan qowluhu hadalkiisu alle alxaqu xaq weeyaan oo waa mid sugan oo aan dheeldheel iyo dhalanteed ahayn walahu ay walilaah alla ayuunbuu u sugnaaday almulku boqortinimada iyo mulkiga rabbunbaa iskaleh yowma maalin baa mulkigu u sugnaaday yunfaku la afuufayo fi suuri suurta la afuufayo oo maalmaha kale miyaan mulkigu u sugnayn maya waa u sugan yahay laakiin maanta waxaa sheeganayaan jirin oo maadaama dacaawidii iyo wixii la sheegan jiray adduunyo lagaga yimid oo maanta wax wax sheeganayaaba aanu jirin sidaasaa loogu gaar yeelay mulkiga yowma yunfaku fi suuri laakiin maalin walba mulkiga isaga iska leh waxay la mid tahay liman ilmulku lyowm lilaahi lwaaxid alqahaar maanta boqortinimo iyo mulkiyaa iskale buu rabbi odhanaya kulli intay wada aamusaan khalaa'iqdii qof juuq odhan maaye ayaa ilaahay naftiisa u jawaabaya odhanaya lilaahi alwaaxid alqahaar waxay la mid tahay maaliki yowmi ddiin is-abaalmarinta yoomkeeda waa ka mulkiya maalin walba maalin walba ilaahay waa mulkiyaaye waxa maanta loo gaar yeelay cid wax sheeganaysaan jirin waxay la mid tahay almulku yowmaydin alxaqu liraxmaan mulkigu maanta yacni mulkigaa xaqaa allunbaa iska leh maalin walba dee waa leeyahay maalinta qiyaame iyo maalmaha kalaba eh laakiin maanta waa khaalis oo waa u barax tiran yahay oo cid kale aan waxba ku andacoonayn walahu ay walilaah allah ayuunbuu usugnaaday almulku boqortinimada iyo mulkigu yowma maalin buu usugnaaday yunfaqu la afuufayo fi suuri suurta la afuufayo caalimu lgaybi ay huwa rabbi caalimu اlgaybi waالshahaadati maqanta iyo muuqatadaba ilaahay waa ka og wa huwa alle alxakiimu waa ka xukumka iyo xikmadaba iska leh alkhabiiru ee xogogaalka ah wadkur xus nebi allow dadkana u sheeg id waagii qaala uu yidhi ibraahimu nebi ibraahim liabihi aabihii uu ku yidhi aazara aazar ahaa ku bayaamiyo atattakhidu aabbihii aazar wuxuu ku yidhi ibraahim atattakhidu ma waxaad ka samaysanaysaa asnaaman sanamiyo ayaad aalihatan kuwa la caabuda ka dhiganaysaa innii anigu araaka adiga waxaan ku arkaa aabbahayow iyo qowmaka reetolkaaba fii dalaalin baadi dhexdeed inaad ku sugan tihiin baadidoo mubiinin ay bayinin cad wakadalika ay wakamaa araynaa ibraahiima tawxiida sidaanu nebi ibraahim towxiidka u tusnay oo kale sidaas oo kale ayaa nuri aanu u tusinaynaa ibraahiima nebi ibraahim malakuuta asamaawaati samooyinka mulkigooda iyo walardi dhulalka mulkigoodaba waliyakuuna cillo kale ku cadaf oo macnaha ciladani cillo kaloo muqadar ah ayaa ciladani ay ku cadfan tahay oo jalaaludiin asuyuuti waxa uu soo qadarayaa waa cilada mactuufu calayhiga ee muqadarka ahi liyastadila bidalika calaa waxdaaniyatina waliyakuuna min almuuqiniina biha macnuhu markaa wuxuu noqonayaa waxaanu nebi ibraahim u tusnay mulkiga samaawaadka iyo dhulalka liyastadila bidalika calaa waxdaaniyatina malakuutkaa iyo makhluuqaadkaa waaweyneenu tusnay si uu ugu daliishado kelinimadayada iyo waaxidnimadayada iyo waliyakuuna si uga mid ahaado huwa isagu min almuuqiniina ay bihaa waxdaaniyadaa kuwa yaqiinsan ee rumaysan si uga mid noqdo oo macnaha tusinta nebi ibraahim malakuutka samaawaadka iyo dhulalka la tusiyey waxay u sababtay inuu u daliishado calaa waxdaaniyati illaahi wa qudratih waana sida ay waajibka tahay addoon kasta ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa inuu u daliishado makhluuqaadka ilaahay waaweyn wa fii kuli shayin lahu aayatu tadulu calaa anahu waaxidu alla waxau ihi falamaa janna markuu madoobaaday calayhi ibraahimu madoobaaday alleylu habeenkii maadada horeynu usoo sheegnay maadatuljiimi wanuun janna waxay tusisaa cala satri qarin iyo qarsoonaan wax qarsoon oo aljunuun waxaa junuun loo yidhi liannahu yuqai lcaqla caqligu dee qarinaya ila miyirkiisi baa ruuxa ka tegaya aljanata janno waxaa loo yidhi liannaha tasduru man bidaakhiliha cidda dee beeraha bustaanka dhex gasha way qarinaysaa waa ku qarsoomaya janiin waxaa loo yidhi ilmaha yare uurka hooyadii ku jira waayo dee caloosha hooyadiibuu ku qarsoon yihi junna waxaa loo yidhi gaashaanka waayo dee waxaa la ysaga qarinaya darabaadka seefaha iyo warmaha marka jinka waxaa jin loo yidhi waayo dee lama arkayo oo waa qarsoon yihi marka maadat ljiimi wannuun tadulu cala asatri walkhafaa wax qarsoon oo la asturayo oon muuqan ayaa maadadaasi tusaa luqada carbeed marka habeenkuna dee wuxuu qarinayaa man bidaakhilihi falamaa janna calayhi leylu habeenkii markuu u madoobaaday markaa dee habeenkuna yasturu wuxuu ku asturayaa dadkiiyo makhluuqaadka bidulmati mugdigiisa iyo madowgiisa alla waxau ihi falamaa janna markuu u madoobaaday calayhi ibraahim alleylu habeenkii markuu u madoobaaday ra'aa wuxuu arkay kowkabaa xidig qaala waxau ihi markaa ibraahim haadaa rabbi ay ahaadaa makana rabbii rabbigay ah maahe falamaa afala markii uu dhacay qaala waxau ihi laa uxibu anigu ma jecli alaafiliina kuwa dhaca falamaa ra'aa markuu arkay alqamara dayixi baasiqan xaala u yahay mid soo baxaya qaala waxau ihi haadaa ay ahaadaa makanaa rabbii rabbigay falamaa afala marka iyaguu qancinaya oo waa dood wuxuu tusinaya waxaani wax ilaahay inaanu ahay falamaa afala markuu dhacay qaala waxau ihi lain lam yaadinii haddaanu i hanuunin lahayn rabbii rabbigay la akuunanna waxaan ka mid ahaan laa min alqowmi qolada addaaliina ee hallowday waxay daliil u tahay waxaan inaanu dee aaminsanayn iyaga uu ku qancinayo oo waa kale haddaanu rabbigay horeba ii hanuunin dee kuwan oo kanaan noqon lahaa falamaa ra'aa markuu arkay ibraahim ashamsa cadeedii markuu arkay baasiqatan xaalo ay tahay tii soo baxaysa qaala waxau yidhi haadaa ay ahaadaa makanaa rabbii rabbigay haadaa kanaaba akbaru ka weyn kuwii hore falamaa afalad markay dhacday cadeedii qaala waxau ihi yaa qowmi reetolkayow innii bariun waa tadaruj yacnii tallaaba tallaabuu usoo qancinayay tii ugu weynayd markuu soo gaadhay ayuu u bayaamiyey shirkigii oo inii bariiun marka iqnaaca inuu qanciyuunbuu usoo socdo waa asluubu lmuxaajati waalmunaadara falamaa afalad cadeediina markay dhacday qaala waxau ihi yaa qowmi reer tolkayow ini anigu beri un beri ayaan ka ahay mimaa tushrikuuna ilaahay waxaad ugu shariik yeelaysaan anigu beri baan ka ahay inii anigu wajahtu waxaan ujeediyey wajhiya wejigayga liladii allihii baan xaggiisa ujeediye wejigayga fatara asamaawaati samooyinka abuuray iyo walarda dhulalkaba xaniifan xaalo aan ahay mid baatilka iyo gaalnimada ka soo iilanaya oo xaqa iyo tawxiidka usoo iilanaya wamaa ana anigu kama mid ahaanin min almushrikiina kuwa ilaahay u shariik yeele ee cibaadadiisa cid kale la wadaajiya kuwaana anigu kama midahi waxaajahu waxa la dooday ibraahim qowmuhu qowmkiisii wathaniyiinta ahaa ayaa la dooday oo tawxiidka iyo waxdaaniyada rabbi kala dooday qaala waxau ihi markaa ibraahim atuxaajunnii ma waxaad igala doodaysaan fi llaahi ay fii tawxiid illaah ma ilaahay keliyeyntiisaad igala doodaysaan oo igula murmaysaan walxaal qad hadaani ilaahay uu hanuuniyey walaa akhaafu kana cabsan maayo maa tushrikuuna waxaad ilaahay la wadaajinaysaan bihi ay billaahi alleh ilaahay cibaadadiisa waxaad ugu shariik yeelasaaneed la wadaajinaysaanna anigu ka baqan maayo ilaa an yashaa inuu doono mooyaane rabbii rabbigay shay-a inuu shay doono mooyaane yacnii rabbigay oo dee wax ii qadara mooyaan oo alle wuxuu ii qadaraa wuu igu dhici laakiin qurunka iyo gaalnimada iyo asnaamta ay igu baqo gelinaysaan ka baqan maayo wax alla uu ii qadaro dee igu dhaca mooyaane wasica waa ka ballaadhay rabbi rabbigay kulla shayin shay walba cilmaa xagga ogaal ahaan buu uga ballaadhay oo wax walba ilaahay waa ogyaaye afalaa tatadakkaruuna miyaydaan waan toobeyn oo wax qaadanayn wa kayfa akhaafu oo sideen uga baqdaa maa kii ashragtum ilaahay aada ugu shariik yeesheen ee aada la wadaajiseen sideen uga baqdaa walxaal laa takhaafuuna idinkuba aydaan ka baqanayn annakum idinku ashragtum inaad ilaahay la wadaajiseen billaahi alleh maa shay lam yunazil aanu ku soo dejin alleh bihi shayga calaykum korkiina aanu ku soo dejin sultaanan wax xujo iyo daliil tusinaya sideen uga baqdaa waxaad ilaahay ugu shariig yeesheen iyo asnaamtiinna idinkoon idinba ka baqanayn shirkigaa ilaahay u samayseen ciqaab iyo cadaab inuu idinka soo gaadho fa ayulfariiqayni labada qoloteeba labada fariiqo ama labada qoloteebaa axaqu u mudnaan badan oo u xaqnimo badan bilamni nabadgelyada in kuntum haddii aada ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya yacnii annaga iyo idinka isagoo dee ahlu tawxiidkii oo dhan matalaya iyo iyagoo gaalo iyo mushrikiin oo dhan matalaya ayuu yihi labadeenna qolo iyomaa nabadgelyo mutaystay haddaad wax kala garanaysaan wallahu aclam